magaalada muqdisho inkastoo taariikho kala duwan ay soo martay haddana heshiiskii dhowaan ay gaareen madaxda sare ee dowladda soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada laguma xusin xubnaha ay ku yeelan doonto dowladda la filayo in ay beddesho midda haatan jirta gaar ahaan aqalka sare ee odayaasha heshiiskaasi ay gaareen madaxda dowladda iyo kuwa maamulada ayaa waxaa shaki ka muujiyey siyaasiyiin kala duwan maxamuud axmed nuur tartan duqii hore ee magaalada muqdisho ayaa aaminsan in tuhun iyo kala shaki uu ka dhex jiro ragga heshiiska oo gaaray sidaana aan lagu xusin muqdisho in ay xubno ku yeelato dowladda la filayo hal marka dadka liidariska ah ee hadda awoodda haya ama gobollo madaxa ka noqdaan ama madaxa ka noqdaan ama dowladdan dhexda madaxa ka noqdaan waxaa la rabay in ay iyaku marka hore iscalool xaartaan bay ahayd ilay dad aan isu uurfayoobeyn waxba iskuma darsan karaan dad aan isu uurfayoobeyn oo isu qalbi samayn waxba iskuma darsan karaan waxna kuma heshiin karaan waa kala shakisan yihiin waxaa muuqatay marka in dadka meesha fadhiyey madasha ka ah ee liidariska waddanka ah inay shaki kala qabaan oo ayna isku kalsoonayn oo xisaabtan bilaa micno ah in ay meesha ka jirtay baad u malaysaa waxayna ahayd ummaddani in ay dib u fiiriso in ayna marnaba mar dambe cadaalad darro ku soo noqon sababtoo ummad la rabo inay midowdo oo ay walaalowdo oo ay wax isku darsato oo ay mid noqoto hal calan yeelato hal lacag yeelato oo hal caasimad yeelato waxaa la rabaa ummadaasi inay shaki uusan ku jirin inay dareemi karaan caasimadoodii in ay caasimadda tahay inay qofna uusan ka xigin inay dareemi karaan arrintaasi marka ma dhicin dad badan baan dareensanayn marka caasimadan inayna caasimad u ahayn dad badan baa dareensan caasimadan inayna noqon caasimad oo quanitygii ay lahayd ayna lahayn in ay dad gaar ah ay sheeganahayaan oo ay leeyihiin annakaa iskale oo qabiil baa iskale inay leeyihiin ay dareensan yihiin waxyaaba caynkaasaa jiray markii isriixriix ayaa jiray ayakiina intay dib intay u fadhiisteen si dhaba uma wada hadlin waxaa ku dhex jiray ajnabi baa ku dhex jiray ajnabiga markay waxa qabaan ay isu sheegi waayeen ajnabiga u sheeganahayeen sidaas awgeed waxay un isla garteen asbaabta kolley ani waxay la tahay aragti gaaban inay ahayd in ay dhahaan maaragtay shacab dhan ilay ummaddan in wax laysugu daraan rabaan siduu qof kasta wuxuu rabo gobolkiisa uu u rabo inay wax u helaan siduu u rabo degmadiisa inay wax u helaan ayaa dadma kasta ee gobol kasta u rabaa inuu wax u helo iyadoon laskala sadbursanaynin waxay ahayd marka in ay isla gartaan magaaladan caasimadda ah haddii la raba ha qaybsadaa numberka haddahan caasimadda waxay leedahay numberkaas laakiin ha lagu qaybiyo four point five oo qabaailka kuyadoo dhan maadaama caasimadii ay tahay waxaa ka helaan ha dhahaan hadday rabaan laakiin inay dhahaan maaragtay aragti gaaban baan u arkaa anigu inay dhahaan xuquuq ma laha oo xaquuq siyaasi ah oo masalaada ma laha inay dhahaan aad baan uga xunnahay aragti gaaban bayna ahayd malaaq cali malaaq maxamed wehliye waa malaaqa beelaha dega magaalada muqdisho wuxuuna dareen weyn uu ka muujiyey ka tegistaanka laga tegey magaalada muqdisho in ay xubno ku yeelato dowladda dhexe ee la filayo in la dhiso dabayaaqada sanadkan way soo jiitimaysta wayna socotay waana dareemi karnaa dadweynaha magaalada muqdisho degan amba ku sugan inay dareen weyn ku hayso dareenkaasoo aad u xanuun badan dhibaatada ka jirto ama cadaaladdarada ka jirto waan la soconnaa waana ognahay balse laakiin taasni lagama aamusi karo waa in laga hadlaa dadka waa isku xuquuq gobol kasta ay degan yihiin maxaa yeeley waxaa la dhisaayo waa baarlamaan shuyuukh amba aqalka sare ah muqdisho ama gobolka banaadir iyo gobollada kalena waa isku xuquuq maadaamay isku xuquuq yihiin annaga waxaa nala qaldan in gobolna wax la siiyo gobolna wax loo diida waxay ka mid tahay soomaalida cadaaladdarada haysto halkaa meeshana dhigtay oo dhibaatadayna dalkayna iyo dadkayna dhibaatada u keentay marka malaaq maadaama hadda arrintan ay baarlamankii inta loo gudbiyey ku kala qaybsameen madaxweynihii ugu dambeyntii xeer madaxweyne oo ku ansixiyey heshiiskaasi inkastoo madaxweynuhuna sheegay inuu laga hadli doono muqdisho aan laga tegi doonin oo deegaan kasta oo xaqiisa u heli doono haddaan marka hore lasoo hadal qaadin hadda miis leedahay inay imaanayso ma imaanayso dadkii marka hore fadhiistay madasha wadatashiga fadhiistay oo fikirkan ama taladan keenay oo yidhi macnaha sida dad khaasa ama gobol khaasa macnaha qaarna siiyey qaarna u diiday yaa horta dhibaatadan ka taliyey in soomaaliya meel kasta ay joogaan in la yidhahda inay xishoodaan weliba ay dhahaan war dadkan waa la siiyey kuwaan hala siiyay in la yidhahdo horta waajib ay ku tahay haddaysan saas yeelin aysan saan samaynin waxay ka mid tahay cadaalad darada ayaga laftooda sumcadda iyo sharaf dhacay ku tahay maamul goboleedyada sharaf dhacay ku tahay maxaa yeele dadka waa u siman yahay kan bari jooga iyo kan koonfur jooga iyo kan waqooyi jooga waa u siman yihiin maxaa yeele ayaga madaxa soomaali waaye madaxa soomaali waxaa laga rabaa qofka markuu saan qarnimada inuu ilaasho asnaanta qaranka inuu ilaashno dadnimada inuu ilaashno ehelnimada inuu ilaasho marka aniga waxaan u arkaa in ayaga ceeb ku tahay sharaftooda iyo karaamadooda ay ku dhacayso sheekh yuusuf xuseen jimcaale oo ah duqa magaalada ee muqdisho ee xilligan oo dhowaan la hadlay dadweyne fara badan oo isaga kala yimid magaalada muqdisho ayaa waxa uu sheegay in magaalada muqdisho in marnaba aysan mudnayn in laga tago ama lasoo hadal qaadi waayo inaan muujinno shucuurkayna laakiin waxaan idiin sheegayaa qof xaq ka maqan yahay ma daasho qof xaq ka maqan yaha ma oonto qof xaq ka maqan yahana ma qaajooto waxaad mooddaa saacado gudahood inaan ku daalnay annagana waxaan rabnaa inaan seexanno barta dansiirka daasoon iyo sayidka inaan seexanno habeennaan rabnaa saddex malin xaq ma laha boqol kun iyo shan boqoloo kunna xaqay leedahay beesha caalamkana ka akhrisa mayno madaxda federaalkana ka akhrisa mayno dhegaystayaal intaa haynoo joogo barnaamijkii aan kaga hadlaynay taariikhda muqdisho iyo qaabkii loo soo hadal qaadi waayey heshiiskii ugu dambeeyey ee dhowaan ay gaareen madaxda sare ee dowladda iyo kuwa maamul goboleedyada barnaamijka waxaa idiin soo saaray anigoo ah axmed xasan colaad idiinu soo jeediyey inta aan mar kale ku kulmi doono barnaamij caynkaana dhegaystayaal waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo